fiidnimo ayaad naga dhegaysaneysaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo saare ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee caawa qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid a reerkii inanta laga guursanay baan wada fadhiisanaya haye liiska waxaa qoranaya inankii inantii odaygii aabihii nin waliba wuxuu doonay uu qabsanaya haye islaanta waxay odhaysaa shan malyan ii qora odaygu wuxuu odhanaya aniga afar sac ii qora inan kale waxay odhanaysaa shan riyaal ii qora mid kale wuxuu odhanaya afar laxaad ii qora seediyaasha oo kale inamada ay inanta waalihii badanka waxay qabsadaan digaaga wuxuu odhanaya shan diig aniga ii qora waa qolo marka gabadh laga soo doonto liis dhan oo xoolo nool iyo lacag isugu jirta ka dalbada wiilka inanta ka soo doona haddii ninkaasi bixin kari waayana meeshaasi calaf uma yaallo sidoo kale waxa aan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo heese badan oo uu leeyahay ay bulshadu aada u xiisayso aynu ku bilowna dhegaystayaal daafaha dunida iyo dhaqamada la yaab kale ee ay leeyihiin toddobaadkii hore intiinii dhegaysatay waxaad maqasheen dalka south suudan iyo caadooyin la yaab leh oo dadku ay halkaasi ku dhaqmaan toddobaadkana aynu eegno qayb ka mid ah nolosha iyo dhaqamada dalka ugandha waxaan ka waraystay cabdirashiid haybe cabdi oo ah ganacsado soomaaliyeed oo dalkaasi muddo dheer deganaa cabdirashiid oo bal ugu horeyn luuqadaha ay ku hadlaan dadka reer uganda iyo waxyaabihii kaa yaabiyey intii aad halkaasi ku noolayd noogu bilow dalka uganda luqada koobaad waa ingiriisi ama waa english luqada labaad ee national language waxa weeyaan luqad la yidhahdo luganda oo dadka ugu badan dalka uganda ee bagandada la yidhahdo ayaa ku hadlaa haye waxaa jira luuqado kale oo regionaala oo tusaalahaan ku hadlaan dadka ajooliga ahi ay ku hadlaan dadka mayankoolaha ee madaxweynuhu kasoo jeedo dadka baariga ah dad dadka masayda oo iyada sida waxoogaa ka dega uganda luuqado aynaan soo koobi karin oo ilaa lixdan gaadhaya haye ayaa jiro oo ay ku hadlaan waaye iminka markay qabiil ahaan isku yimaadaan afar isku reeri luuqadii kuma hadlayaan national languagekii kuma hadlayaan ama official languagekii wax ku hadlayaan luuqadii reerkoogii ku hadlay markiiba way ka baxayaan topigiias ku hadlaysa haye marka uu la hadlayo qof aan qabiilkooga ahayna wuxuu kula hadlaya labadii luuqadood kale mid kamid a waa smart wallaahi waa xarfaan ha marka dadkaasi waa dad nabadeed waa dad is-ogol waa dad yacnihii waala ah waa dad isjexgeliya iminka tusaale ahaan dalka uganda sahraay ninka tijaarka ee ugu sarreeya wuxuu qofka miskiinka ah ee afarta barandada ah meesha ku iibinaya wuu ixtiraamaya siduu madaxweynihiisa u ixtiraamo ya salaam kan wax iibinaya ee matalan meesha ku iibinaya waxa ugu yara wax la iibiyo ninka wasiirka ah wuxuu ixtiraamayaa siduu u ixtiraamo dadka kale caadiga ah dalka uganda sahraay oo aan deganahay wixii ugu layaabka badnaa wuxuu ahaa hahe saca laga lisayo labaatan litir oo caana ah hal mar maxaa la siiyey marka hore saca
wax gaaro la siiyey ma jirto ee doogiisaa suu cuno wadanku waa wadan roobka aanu ka qaadin dalka uganda waad og tahay aada iyo aad labaatan litir unbaa la hoos dhigaya waabay buuxaanba waaba buuxaa caanahaasi horta way jaban yihiin laakiinse waxa yaab leh marka caanayogaa lasku dardaro booyad baa lagu shubaa haye sidii booyadihii biyaha inoo dhaami jiray foosooyinka guryaha inoogu shubi jiray ma garanaysaa aada iyo aad ayaa booyadaha habeenkii markay shanta subaxnimo ay tahay haddii aad soo jeedo caasimadda kambaala waxaa arkaysaa meherado fara badan oo booyada hor taagan yihiin oo asida malaa biyo shubayaan caanay shubayaan laakiin dabeetna tuunba afka loo gelinayo taangigaasi ku shubayaan gelinka dambeba taangigaasi haddana wuu maran yahay waa la iibsaday waa la iibsaday booyadaha caanaha ka shaqeeya ee dalka uganda waxay ka badan yihiin booyadaha biyaha u dhaamiya burciyo hargeysa ayaa la odhan karaa sahraay waddankeena wax shaa lagu cadaysta laga yaabaa inaanay jirinba mararka qaar ee waxaad iiga warantaa marka cabdirashiidow aroosyada iyo dhaqanka guurkooda dahraay waxaa jira qabiil dega bartamaha dalka uganda oo laydhaha bagandhada oo ah qabiilka ugu badan marka ay hablaha kala doonayaan hahe
waxa uu samaynaya wiilku wuxuu soo kaxaynaya eedadii habriyadkii aabihii awowgii ayeydii wixii nool waalidiintiisoo dhan haye maxaa dumarkii ku jiraan maca dumarkay ku jiraan waaye wuxuu tegayaa gurigii inantii uu caalmaday haye dadkii way soo hor fadhiisteen oo dabeete inanka dadkii kasoo jeeday baa odhanaya inankan waxaan u doonaa heblaayo hebel haye dabeete waxay odhanaya familiga inanta kasoo jeedaa Haye.
liis baanu soo qoraynaa wixii aanu inantaydaasi siisanayno waad fasaxantihiin iska taga haye kabacdi waxaa dhacaya reerkii inanta laga guursanay baa wada fadhiisanaya haye liiska waxaa qoranaya inankii inantii odaygii aabihii nin waliba wuxuu doonayuu qabsanaya haye islaanti waxay odhanaysaa nin shan milyan ii qora odaygu wuxuu odhanaya aniga afar sac ii qora inan kale waxay odhanaysaa shan riyaal ii qora mid kale wuxuu odhanaya afar laxaad ii qora sida diyaasha oo kale inamada ay inanta waalihi badanka waxay qabsadaan digaaga wuxuu odhanaya shan dig aniga ii qor
haye dabeeto liiskaasi oo buuxa ayaa ninkii loo geynaya markaasaa la leeyahay tolkii intanay soo dalbadeene ma awoodi kartaa inankii baa lagu odhanaya intaasa inantayda aanu siisananaa dabeeto waxaa laga yaaba mararka qaar inanku inuu yidhaahdo maxaa yeelay bal reerka ku noqo oo waxaa lagaa daayo reerkii intu tuba odhanaya waxaa layga daayo haye marka haddii discount loo samayn waayo waa inuu isku noqdo uu xoolahaas ka soo diyaariyo xoolaha wuu iska soo diyaarinaya haye laakiin waxaa jira in yaroo bini-aadanimo ah oo badankaa waxay ku sargooyaan haynta ninka haye oo dee waa dad muddo dee soo kala gurgursanayo culays fara badan isma saaraan wuu aqbalaa badankaa ninku Mhm.
sidaasaana isku gursadaan sax laakiin mashkilad kalaa jirta haye haddii intaasi ay u dhali weydo ninkaasi waxa uu odhanayaa xoolihii aan keenay oo dhan isoo celiya laba sano kadib saare ay laba sanaa loo qabanaya inantii hawl baa u taalla Een, laba sano uma qabanayo isagunbaa iscabirayo ama laba sano ha noqoto ama saddex ha noqotee maalintuu arkay ee gabadhii u dhalay hahe wuxuu odhanaya kharshigii kaa baxay oo dhan baan rabaa haye markaa bir dawlad baa jirta oo ay ka banaan baxeen dadka reer uganda gaar ahaan qabiilada nooca u dhaqmaa oo mooshin uu baarlamaanku arrintaa kasoo diyaariyey oo la doonayey in arrintaasi meesha laga saaro haye
markaa iyadoo oo laga doodo baarlamaanku ka dooda ay ugu dambeysay laakiin arrin waxay noqotay taabatay dadkii haye inantiyo jacaylkaygii waayeysa haddana xoola keen sehraay aad iyo aad dee culayskii waa dareemi kartaa oo Haya.
ninku wuxuu u guursanayaa oo keliyaata waxa weeyaan badanka marka lagta dadka wadamadan afrikada bari ku nooli inuu ubad helo cabdirashiidow aada iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa waktigaaga qaaliga ah iyo macluumaadka wanaagsan eed nala wadaagtay sahra aad iyo aadna u mahadsan tahay
weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska washington haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga sidaan horeba usoo sheegay caawa waxaa barnaamijka marti noogu ah abwaan cabdirasaaq xaamud caydiin oo jaylaani ku magac dheer inkasta oo uu jaylaani saaxadda fanka iyo suugaanta soomaalida ku soo biiray bilowgii labadii kun iyo koob iyo tobankii haddana wuxuu leeyahay heeso gabayo iyo maansooyin badan weliba heesihiisu waxay ka mid yihiin kuwa sannadahan dambe loogu jecel yahay jaylaani waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan dalka turkiga cabdirasaaq aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho qaybta koowaad ee caawa dabcan bilowgii samaynta heesahaaga ayaynu kusoo qaadan doonaa balse ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington saraaciilahi walaale aada iyo aad baan u dhowey adigana waan kaaga mahad celinayaa waanan dhowey walaal cabdirasaaqow een, dee imika waxaad ka mid tahay abwaanada soomaaliyeed ee dhalinyarada kuwa ugu heesaha badan ee sanadahan dambe warshadooda dhinaca wax soo saarka heesuhu ay aada maaragtay maasha allah u shaqayso bal horta mid ka mida heesahaaga oo aynu ku bilownay inoo soo qabo saare waxaan soo qabanayaa hees ee, la- maxaa siciid cabdi biigka qaado heesta waxaa la yidhahdaa nolosha cusub soo dhaweey
yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediye xusuusku casuumane qisadaa weher moodaysaa Haa, moodaysaa qisadana weher moodaysaa qof yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediye xusuusku casuumane qisadaa weher moodaysaa Haa, idii hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi qabtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu wuu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
waa tahay aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi nolosha cusub soo dhowee ereyada iyo laxanku waa maxamed b k miusiguna waa axmed weli furunle dabcan ereyaduna waa cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo caawa barnaamijka marti noogu ah cabdirasaaqow hadda adiga iyo heesahaaguba caan baa tihiin bal aynu dib ugu noqonno xilligii socodbaradka aad ahayd markii kuugu horreysay ee aad hees midhaheeda samayso goormay ahayd sare waad mahadsan tahay horta sugaantu waa hibo waxaa laga yaabaa inay wax ugu jirta tahay hahe dabadeedna ay wuxuun kaa soo saaraan aada iyo aad waan waxbaan qori jiray inta faraha badan leh gabanka u fiican baan ahaa dhallinyaranimadeydii wax fara badan oon qorayay waan isku hagaajinaya baa jiray laakiin exactly xilligii ugu badnayd hahe heesaha labadii kun toddobadii ilaa lixdii ilaa toddobadii ilaa sideedii waa intaasun waa markaad dugsiga sare dhammaysay exactly waan gartay marka xilliga een, dugsiga saraad ka soo baxday wiil yaroo dhalinyaro ah oo qoraalada aada qorqoraysa mooyaane aan heesa lahayn uu leeyahay oo la qaado ayaad ahayd Ee, Ah, heestii kuugu horreysay teebay ahayd marka wallaahi eh, saaray waxay hees eh, inan baa la qaaday ifraax tolmoon laydhaa waxaa la yidhahdaa waa maxay oridan labaad waa heestii kuugu horreysay taasi haa markaa aan qoro waxay tidhahdaa keliya laabooda jiriya lamaanaysa midoo lagiyo beerka iska jecel labiyo dhadig baan ahayn jacayl laacdamayay oo listiisa wadaagayay waa maxay oridan labaad haddaad ku labayso jiir laabaan taydaa ahayn anaad ilu geynaysee lubigaygamaad jeclayn
Thank you. jacayl ladhamaado midkiisa wadagay waa maxay gurida labaad haddaan ku ledayso jiif laban laban laban labantaydahay anaadi lugoynayse lubigayga mana jelay lubigayga ma jelay
heestaa waxaa laxanka saaray xasan salewaan xuseen labadii kun iyo saddex tobankii ayay markaa soo baxday heesta aad ku bilowday waa maxay ooridan labaad meesha waxaa ka dhex muuqata gabadh ninkeedii xaas kale la guursaday ma cid baa kaa dalbatay ood heestaa u samaysay maadaamaad waktigeed heestaa samaynaysad inan yar ahayd mise een, waxaad aragtay ee bulshada ku dhex jira dartoodunbaad heesta u samaysay Eh, sugaanteedu ilaa imika een, markaad u fiirsato xataa een, maansooyinka eh, ilaa iyo heesaha badh ka mida inta badan wax la wada leeyay oo badhna bulshadu wada leedahay badhna aan aqaana aan si kala yihiin baa ku badan waxay ahayd uun hees ka mida heesaha eh, markaa aan qoray laakiin een, qoys nololeed oo kale markaa qusaysa Eh, cabdirisaaq markaa haddii aad heestii kuugu horreysay hal abuurtay markii dugsiga sare ka baxday labadii kun iyo toddobadii waxaad moodaa xilligaa kadib inay hirgaleen oo la qaaday bal nooga waran muddadaa intaa leeg halkii aad ku haysay saarey haa maan soo saari karayn intii hore oo sababtoo ah laba kun toban sagaal sideed n waxaa fanaaniintii waaweyneed ayaa markaa igu xeernayd oy labadayda waalidna dabcan ka mid yihiin anigu eh, waxaan kasoo jeedaa saarey dal eh, fan baanay hooyana waa heesaa abna waa musician oo beyteriga iyo qalabka kala duwan buu tumaa labadaba janan daawud bay ka tirsanaayeen sidaa waa canab guuriye fanaaniintu- iyo iyo iyo iyo xaamud caydi cabdi Mhm.
Ah, marka fanaaniintuna inta badan ubadkooda xagga fanka uma jiidaan oo anigoo waalidkay markaa ku ixtiraamaya dhan kalena aan markaa fanaan da-dayda ama gruub da-daydaayo meel isugu yimaada oo arrimo faneed inta badan intooda badan eh, ah, kaga shaqeeya aanay jirin dee busey iyo ruun xadi iyo ikraan jaamic iyo maxamed faarax iyo tariiq xaashi iyo maxamed jaamic eh, sahra ilays eh, wax fahmo eh, subxaan dadkaasina waalidkay dee waalidkay la noodi oo la joogo awood aanan ulahayn dee intaan fanaan weyn u yeedhayna waxa igula tago ayaa nasiib wanaag waxaan mar keliya ka war helay in magaalada hargeysa uu joogo axmed weli ibraahim maxamuud furinleh oo markaasi ah musishankii suuro geliyey xidigaha geeska iyo in dhallinyaradan isugu timaado oo la odhan karo waa qofka lagu soo hirtay amaan gaara oon isaga u hayo maaha laakiin waa sh- waa wixii saxda ahaa ee uu markaa ahaa waa ninka lagu soo wada hirtay markaasaan heeso badan maqlay oo mursal muuse iyo khadra eh, yurub eh, xamda kuwiin eh, gruubkaas oo markaa magaca xidiguhu ma jirin laakiin guriga axmed la isugu yimi qudhaydii markaa hididiilo faneed bay gashay oo marka horena iyadoo dhaxalkaygu yahoon ab uu ahaa ayaa een, maantana aan arkay jiil eh, aan dhex joogi karo oo da-daydiya deedna aniga iyo wixii iga dhex guuxayey iyo waktiga aan isla helay iyo jiilkaan la yimi waxaan ka xusi karaa dhinaca abwaanada eh, xasan saleebaan dhul xasan daahir eh, sidiiq burmad abaan cabdi ismaaciil siciid biso abwaan qiiq rag fara badan oo waktigaasi aan goobtaa ugu tegay fanaaniinta maxamed siciid cabdi mursal muuse eh, haddii ilahay badankeeda leeyahay maxamed axmed bakaal yuri maxamed cabdi eh, khadra sinimo asma eh, een, xamda kuwiin gruubtaasoo ayaguna eh, fara badan markii markaa aan halkaa tegey waxaan awood u yeeshay inaan soo bandhigo wixii aan qorayey markaa oo lagaba yaabo marka sidaa u tegay qaar ka mid a xataa inaan qorayey eh, dadkaasoo dhan oon abaal faneed isku wada leenahay aniga qudhayda koboc faneed baa haddana igu sii dhacay abwaano iga waaweyn oo sugaanta markaa een, maantaabaan maansoodaaye markaa xataa maansooyin maan qorin oo maansooyinka aan imika hayo markaa maan qorin xataa rag markaa maansoonayay oo goobtaa ugu tegey eh, waxbaaba aan sax aan kala noqday oo waxbaa laigala toosiyey oo noloshu mar walba wada bilaabamayse wax badan inkastoo guri faneed kusoo koray haddana suugaan baa markaa ii ahayd cusayd dabadeedna halkaasaan ku tis qaaday marka saasay heesahaasi gacanta ugu galeen saaray fanaaniinta waxaa jirta hees berdhaweyd soo baxday cabdirasaaqow sidaan filayo horta annaga kaydka iyaga soo gaadhay wakti aan sidaa u fogeyn heesta waxaa la yidhaahdaa noloshaada maaree waa hees qofku markuu dhegaysanayo qofka si wanaagsan u dhuuxa ay la noqonayso wacdi iyo waano isaga keligii ku socota waa qof kastoo dhegaysta heestaasi maxay ku timi
walaal heestaasi waxaa la yidhaha horta noloshaada maaree sidaa aada u sheegtay hahe
laxanka waxa iska leh cabdicasiis karaaji codkana isagaa ku luqeynaya walaal heestaasi waxay ka mid tahay horta duwaantayda waa hees nolosha gaar ahaan qof kasta oo markaa afka aanu wadaagayno ayna na wada saameynayso hadasa na wada saameynayso waa haddii uu isagu sidan anigu markaa u arkayo uu isna ila arko hahe heestaa ereyadeeda waxaa ka mid a kol haddaanay neeftiyo nafta aadmi kuu hayn xor iyo noloshu kuu tee ku naalooda dunyada hana noqon qof liitiyo midka niyadda laga dilo aada kol iyo haddaan naflaha kale mas-uul kaaga noqon karin waxaa naawilaysiya nasiibkaaga kuu maqan cidna ha u nuglaanina noloshaada maaree ya mar salaam haddaanay nacabka iyo ruuxa aadka kuu nacab naxariista guud iyo nasr eebba leeyahay intay kaa nusqaanshaan rabbi noole kala xigin noqon ruuxan loo jiraa intaanaan dhamayn saaray waa dareemi karaysaa bal waxaad ka warantaa saarey oxygeintoo dukaan qof leeyi taala oo ay Neefta.
noqonaysa inaad dukaanka inta tagtid mar kastood neef u baahatid aad aad soo iibsanaysid mhm mar marmar buu nafsiyan qofkaasi isaga kaa karayaa iyadoo naqsku ku dhegay aad dukaankaa haddii uu curadka aabahaan inuu yahay mhm si hagrasho la-aanna mar kasta lagaaga iibin maayo neefta hadda aabaha baa dhalay hahe marka kol haddaanay neefta iyo nafta aadmi kuu hayn xor bay nolosha kuu tee ku naalooda dunyada hana noqon qof liitiya midka nigeeda laga dilo kol haddaan naflaha kale mas-uulkaaga noqon karin waxaad naawilaysiya nasiibkaaga ku maqan cidna ha u ulaanina noloshaada maaree kumataan naflaha kaliya mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiyo nasiibkaaga ku maqan cidna haw nugulaani noloshaada maari oo haddaan aflaha kaliya mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna haw nuglaani noloshaada maari kul hadaanay nacabkiyo ruuxaadka ku necaba naxariista guudiyo nasri hebaleeyahay ibay kansaanshaay rabbi noola kala xigin noqon ruuxa loo jiraa noqon ruuxa looga jiraa kul hadaanay nacabkiyo ruuxaadka ku necba naxariista guudiyo nasi hebba leeyahay intay kaala soogashaan rabinoola kala xigin noqo ruuxa loo jiraa noqo ruuxa loo jiraa heestaasi noloshaada maaree iyo codka fanaanka cabdicasiis cali ciise iskalaaji ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
mar haddaad naruuriyo naastee cadida jeceshahay noloshiyo adduunyada adduunyada adiguna nisaaqiyo dadka nabad ha gaarisiin qof kalana hanaafee marqadaad naruuriyogunaste hadeeda jeceshahay noloshiyo adduunyada adduunyada adiguna nisaaqiyo dadka nabar ha gaarisay qof kalana hanaafe